الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل وحاء دليل من السنة سنة حقت حديث جبريل جبريل حديث كيسي عليه السلام حديث كاسو المشهور عنك أها عن عمر عمر هقيسي صلى- رضي الله عنه قال عمر وحده بينما وقتي نحن أنه عند رسول الله رسولك الله أكتس جبنه وقصه النهاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم مال مال ما كمدا إذ وقت غاز طلع وحصو ظاهري علينا دشيني رجل نين رجل كاس أو شديد بياض الثياب dharkiisii caddaankiisii daran yahay rajulkaasoo shadiidu sawaadi shacri tintiisii madowgeedii daran yahay laa ya- laa yuraa rajulkaasoo laa yuraa aan lagu arkaynin calayhi rajulka korkiisii aatharu safari safar raadkiisi walaa yacrifu mana garanin hu rajulka minaa xaggeeni axadun qofna xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi nebiga xaggiisii sala allahu alayhi waala aalihi wasalama faasnada waa tiiriyey rukbatayhi labadiisii jilib ilaa rukbatayhi nebiga labadiisii jilib xaggoodii u tiiriyey wawadaca waa dejiyey kafayhi asaga labadiisii kaf oo labadiisii gacmood ayuu dejiyey calaa fakidayhi nebiga labadiisii boodood korkoodii ayuu ku dejiyey wa qaala markaasa wuxuu dhahay yaa muxammadu muxammadow akbirnii ii war ii khabar oo ii sheeg can ilislaami islaamka xaggiisi iiga waran faqaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu dhahay sala allahu alayhi waala aalihi wasalama alislaamu islaamka an tashhada waa inaad qirtid an laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaayo inuusan jirin ila allahu allaha keligiis mooyaane wa anna muxammedan nebi muxammedna rasuulullaahi allah rasuulkiisu yahay wa tuqiima waa inaad oogtid asalaata salaada wa tu'tiya waa inaad dhiibtid oo bixisid azakaata zakadan wa tasuuma waa inaad soontid ramadaana bishii ramadaanka wataxuja waa inaad xajisid albayta beedka aada u xajiso in istadaacta haddii aada awoodo ilayhi beydkii xaggiisii sabiilan min sabiilin xagga wada ahaan qaala wuxuu dhahay rajulkii sadaqta runa sheegtay qaala wuxuu dhahay cumar facajibnaa waan la yaabnay lahu rajulkii yas'alu waa su-aalayaa hu nebiga wayusadiqu waa u rumaynayaa hu nebiga saasaan la yaabnay bu qaala wuxuu dhahay rajulkii waayee fa akbirnii i ii khabar oo ii sheeg nebi maxamedow can lisla can iliimaani iimaankii xaggiisii iga waran qaala wuxuu dhahay nebiga an tu'mina inaad rumaysid waaye billaahi alle wa malaa'ikatihi iyo alla malaa'igtiisii wa kutubihi iyo allah kutubtiisii wa rusulihi iyo alla rusushiisii waalyawmi iyo maalintii yoomkaasoo al-aakhiri dambe wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarkii khayrihi qadarka khayrkiisii iyo wa sharihi sharti sharkiisiiba qaala rajulkii wuxuu dhahay haddana sadaqta runa sheegtay qaala haddana rajulkii wuxuu dhahay sidq waaye fa akbirnii iiga waran haddana can ilixsaan ixsaan haggiisii qaala nebigu wuxuu dhahay an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid waaye kaannaka waabadigo taraahu arkaayo fain lam takun haddii adigaan ahayn taraa mid arkaayo hu allah fa innahu allah asiga yaraaka ku arkaaya qaala wuxuu dhahay rajulkii haddana fa akbirnii ii sheeg oo iiga waran can isaacati saacadii qiyaamo xaggeed oo goormo dhacaysaa qaala wuxuu dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam malmas-uulu midka la weydiinaayo canhaa saacadda xaggeeda biaclama mid ka yaqaano ma aha min asaa'ili kii su-aalaya xaggiisii kama oga qaala wuxuu dhahay rajulkii fa akbirnii ii sheeg oo ii habar can amaaraatiha sacadda calaamooyinkeeda xaggoodii qaala wuxuu dhahay nebiga an talida inay dhasho waay al-amatu adoomey rabbatahaa sayidadeedii wa an taraa waa inaad aragtid alxufaata kuwii kaba la-aanta ahaa alcuraata dhar la-aanta ahaa alcaalata fuqarada ahaa ricaa'a shaai ariga raacayeen yatadawaluuna ayagoo ku tartamayo filbunyaani dhisooyinka dhexdood qaala wuxuu dhahay cumar uma kadib intalaqa rajulkii waa baxay fa labistu waan nagaaday aniguna maliyan zaman uma kadib qaala wuxuu dhahay nebiga lii aniga waay waxay igu dhahay yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa man isaa'ilu saa'ilka hee yuu ahaa ma garanaysaa qultu aniga waxaan dhahay allahu alle iyo warasuuluhu allah rasuulkiisii ayaa aclamu u aqoon badan min kayrihima qaala wuxuu dhahay cumar maya nebigi qaala nebigu wuxuu dhahay fainahu rajulkii jibriilu jibriilu ahaa ataakum waa idin imaaday yucallimukum haal idin baraayo diinakum diinkii ninkii ninkaas u ahaa saas u dhahay ayib musanifku raxmat ullahi caleyh meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo horta markii kasoo hadlay darsigii noogu dambeeyey shalay aan soo qaadanay martabadii saddexaad ugu dambeysay oo martabatul insaan ahaa ahayday markii aan soo khulaasayno waxaan kaga soo hadalnay ama musanifku uu sheegay raxmatullaahi calayh ixsaanka inuu leeyahay hal rugni ama inuu yahay hal shay ayuu noo soo sheegay halkaasi shay uunu yahay an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxaan soo sheegnay ixsaanka inuu u qiibsamo labo asalkiisii laba nooc inuu yahay ixsaanu fi cibaadati اlkhaaliqi iyo wa ixsaanu fi xuquuqi اlkhalqi ixsaan lagu ixsaan samaynayo oo wanaajin la wanaajinayo fi cibaadati اlkhaaliqi ama fi xaqi اlkhaaliqi isku mid waa fi cibaadati alkhaaliq allihii khaaliqa khaaliqa ah cibaadadiisii in ixsaan lagu sameeyo la wanaajiyo iyo ixsaanun fi xuquuqi lkhalqi khalqiga xuquuq uu leeyahay in la wanaajiyo oo ixsaan lagu sameeyo ixsaanka khalqigii loo sameynaayo inuu uqiibsamo isagana labo ixsaan waajib ah iyo ixsaan mustaxab kadib tacriifkii ixsaanka musanif u sheegay inuu ku kooban yahay laba darajo ama laba maqaam maqaamka hore loo yaqaano maqaamu lmushaahada kan labaadna loo yaqaano maqaamu likhlaasi kadiba musanifku wuxuu sheegay adiladoodii labadaasi maqaam adiladoodii saddex daliil uu sheegay saddexdaasi daliil waan dhaanay in qeybta dambe ay daliil u yihiin culamada qaar saasay qabaan laakiin qaar waxay leeyihiin aayadda hore daliilka hore wuxuu daliil u yahay maqaamka hore oo maqaamu lmushaahada labada daliil kalena maxay daliil u yihiin maqaamka labaad oo maqaamul ikhlaas daliilka hore kee waay in allaha ma aladiina taqow waladiina hum muxsinuuna waxay daliilu tahay ay dhaheen qeybta hore ama darajada hore ixsaanka an tacbud allaha kaanaka taraah labada aayadood kale ka dambeeye labada daliil kale ka dambeeyeyna watawakal cala alaziiz araxiim ilaa aakhirkeed iyo wamaa takunu labadaasina hee fain lam takun taraahu fainahu yaraaka oo ah maqaamul ikhlaasa daliil u yihiin ay dhahay aayad hadii la yihahdo noasa kaasi labadooda markay kulmanaya fad oo fadli badan aan dhahnay labada maqaamaad kan hore soo maa qofkii kan hore laga waayana inuu kan labaad laga helo waayo labadoodii qofkii laga helan ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu qiyaamo wejigiisii ama janno intii uu geeyo haddana wejigiisii tusaayo daliilkeedana waa soo sheegay kadib musanifku raxmatullahi aleyh meeshan wuxuu rabaa inuu ku sheego hee adile oo ee min asunati ah xaggeed wax ka sheego waa asalkan labaad asalka labaad anti isaga soo sheegay oo arkaantii oo arkaan islaam ah iyo arkaan aliimaan adiladoodii oo dhan muxuu ka dhigay musanif soo sheegaya qur-aan keligii soo maha axaadiistii waa tana kulligood xadiisa u keenayaa hal mar kulligoodii iyo martabada dambe oo saddexda ah u saddexa martabatulxisaan ayadana aftirkaa daliilkeed muxuu ku dhigay qur-aan lay soo maha saddexdoodiba daliilkoodu ayaa hal mar hadiida cusub ayuu u keenay ayib hadiidkani idan sidaas maadaama musanif u keenay wax kale daliil u noqonaya hadiidka sida duub ahaan markii lasoo khulaasayo hadiidka wuxuu daliil u yahay he dhowr masilo intii aan soo marnay la abis maslada koowaad anwaacu lcibaadati markii aan soo joognay saddexda hore maxaan dhahnay inay cibaado i yihiin daliilkoodii waa noo imaan doonaa maan dhahnay soo maa kan way marka inay cibaado i yihiin tafsiilan ijmaalan dhammaantoodii waa lasoo sheegay soo maa tafsiilan ahaan in saddexdaasi cibaado ay yihiin alislaamu waliimaanu walixsaan waa ayay ahaayeene inay cibaado yihiin tafsiilkoodii waa kana daliil hadiisku waa ugu herta halkaas masil meeshaas kusoo maray kasoo ta waay d wuxuu daliil u yahay kale maslada labaad ee maraatib uddiin maxay ahaayeen saddex soo maaha in diinka saddex martabo uu leeyahay daliilkeeda maxaa waaye ayaan dhahnay soo maha waxaan dhahnay hadiidkii cumar waa noo imaan doonaa ayaan dhahnay soo maha saddexda maraatibta inuu diinka uqaybsamayana daliil uu yahay maanta waa joognaa hadiidkii waa kana maraatib udiin ee daliil uu yahay laba soo maha haye wuxuu daliil u yahay kale hee arkaan lislaam maxay ahaayeen shan soo maha arkaan lislaam shantana wuxuu yahay daliil waan ku arki doonaa way ku jiraan masalada afaraad oo daliil u yahay waxaa waaye arkaanul iimaan masalada shanaad daliil u yahay waxaa waaye ixsaan meega way marka shan masilo ayaa xadiidkan daliil u yahay xadiidkan waa xadiid aada iyo aad u weyn oo cadiim ah waayo ilaa ay dhahaan culamada hee xadiidkan waa ummu sunnati kamaa ana alfaatixata umma alqur'aan xadiidkani waa ummu sunna sunnada asalkeedii waayo kamaa ana alfaatixata umma alqur'aan ama ummu lqur'aan kamaa ana alfaatixata ummu lqur'aani sida faatixadaba ay u tahay kitaabka qur'aanka asalkiisii hooyadiisii qur-aanka macaanidiisii oo dhan waxay usoo laabanayaan suurat faatixa macaanideeda axaadiista nebiga oo dhan macaanideedan waxay usoo laabanayaan xadiidan jibriil isagana idan waa xadiidkaani waa xadiid cadiim ah waxaa la yihahdaa ummu sunnati sida qur-aanka loo yihahdo faatixada umm lqur'aan sida faatixada loo yihahdo umm lqur'aan fiiri marka in yar sharaxayaan ka khulaasaynaynaah wadaliilu daliilku waxaa waaya min asunati sunnada xaggeed oo anti masaa-ishii aan soo sheegnay oo dhan daliil uu u yahay والدليل دليلك وحوايا من السنة السنة حقت حديث جبريل واي جبريل حديث كيسي واي جبريل نحو كم دي من الملائكة حين الرمينة واجب واي حديث جبريل جبريل حديث كيسي حديث جبريل ما الله دهير جبريل السلام ما هنا حديث وحا الله يقانه نبيين إنه ليه xadiiu jibriil marka maxaa loo dhahay wuxuu mashhuur ku yahay ku caan yahay xadiiu jibriil maxaa loo dhahay xadiiu jibriil waxaa loo dhahay asaga ayaa su-aalo soo jeediyey nebiga weydiiyey nebigana waa ugu jawaabay marka maadaama su-aalo xadiidka dhexdiis asaga soo jeedinayo nebigu ku wajahayo nebigana ugu jawaabayo sidaa daraaddeed ayaa loo dhahay xadiiu jibriil mooyaane xaqiiq ahaan yaas kale xadiidka nebiga alay sala slam saasa mashhuur ku yahay in yidhahdo xadiiu jibriil xadiiu jibriil ayaa waaye wdaliilu daliil waaa waxaa u daliila min asunati xagga sunada xadiiu jibriil waay calayhi salaam xadiidkaasoo almashhuuru mashhuurka ahaa mashhuur maa la wadaa caanka ahaa caanka ahaa maa la wadaa ha la yaqaanay soo maa an cumara cumar xaggiisii mashhuur ka ahaa cumar ibn khadaab askar ahaa cumar keligiisii ma ahane hee asxaabo kale lagu weriye way jirta laakiin tixdan usaan u dheer isku xirin waxaas kale cumar radia allahu canhu xaggiisii allah ku raali noqdee cumar ibn khadaab amiir lmuminiin way qaala wuxuu dhahay cumar baynamaa waqti baynaa ayadana way jirtaa miimka laga goynayo baynaa iyo baynamaa labadaba ku yimaado baynamaa waqti naxnu anigu cinda rasuuli illaahi rasuulka alle agtiisii ku sugannahay sala allahu alayh waala alihi wasalam naxnu ayaa ula jeeda asaga macshar asaxaaba waay naxnu waxuu ula jeedaa macshar asaxaabati asxaabada daata yawmin maalin maalmaha ka mid ah id waktigaas oo meeshaas aan joogno nebiga agtiis aan joogno waktigaasi dalaca waxaa soo muuqday soo daahiray calaynaa dusheene rajulon nin ninaa soo muuqday inagu meesha fadhino nabiga la joognaba ninaa so bud soo dhahay bud mataqaana hay waa soo muuqday saas oo dhama ninaa bud soo dhahay waaye rajulka sifuu leeyahay marka sifadiisa la sheegaa fiil rajulkaas oo oo maxaa waay rajulka oo sifo waay rajulkaas oo shadiidu bayaadi hiyaabi meesha istaagaysaa dhexda ma istaagi karto mudaafan mudaafan ilayhi mudaafan mudaafan ilayhi rajulkaas oo shadiidu bayaadi hiyaabi hiyaab maxaa waay dhar waay bayaadna cadaan waay shadiidna daranaasho marka saasaa loo soo soconaa masarka marka hore saana waqinaysa haddin saasaa soo laabanaysa rajulkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisii cadaankiisii daran yahay oo dharkiisi cadaankiisi aad u daran yahay dharkiisi cad u rajulkaasoo haddana shadiidu sawaadi shacri tintiis shacr maa waay tin waay tintiisii madowgeedii daran yahay haddana labadaas sifo ku sifaysan labada sifo waa sifa hee waa muktasaba sifana waa dabiiciya ama jibiliya labadan sifo sifa waa hee muktasabatun wa sifatun hee jibiliyatun waay sifo waa sifo ilaahay qofku ku abuuraayo ilahay isaga ku abuuray waay sifana waa sifo la kasban karo oo la raasan karo waay labadan sifo صفة مقتصبة وصفة جبلية جبلية صفة مقتصبة تاوية lasoo kasbanayo tan hore waay shadiid sawaad ee bayaadi afiyaado dhar cad wax la kasban kara soo maha waa soo iibsanaysaa qamiis cadaa soo iibsanaysaa cimaamad adaa soo iibsanaysaa dhar cad waay dharka cadna kii nabiga alayh slat slaam amaanay bay aada loo jeclaa agtiisa soo maha waa wax la kasban kara waay taas tan dambe oo sadid shadiidi sawaadi shacrina wax la kasban kara miya maya waa jibiliyatun waay wax ilaahay ku abuurayo waay qofka ilaahay ku abuurayo sidaasi waay haddii mar caddaatana lama madaweynayo waa macruuf waa xaaraam waa la diiday labadaas sifa ayaa lagu sifeeyay rajulkaasoo laa yuraa haddana aan lagu arkaynin calayhi dushiisi aatharu safari safar raadkiisii rajulkaasi safar raadkiisii laguma arko ma laha safar raad safarkii raadkiisii ma laha safar raadkiis maxaa waaye bus iyo bo boor iyo hee waxyaabahaasi waay busba ma laha cagihiisii iyo lolugihiisii hee dharkiisii iyo tintiisii qof haddii u safar yahay ciidaa jirkiisa galaysaa tintu waa galaysaa dharki waa galaysaa lugihii waa galaysaa aska dhan warniho maanta xagee soo martay lahaa diban soo maha waxaas dhan malaani nadiif waaye lugihiisi wax malaha nin hadda gurigiis ka soo baxay ayaa loo malayna reer madiinana ma aha ma yaqaanaan ninkaan nin reer madiine ah ma aha nin madiine loo yaqaanayna ma aha haddana si fudan u leeyahay asxaabta way yaaban yihiin ninkaan u leeyahay laa yuraa aan lagu arkaynin calayhi cala arajuli rajulku dushiisii atharu safari safarkii raadkiisii waay athar raad waay safar no safar waa wajaa laguma arko ma laha aaaartii qofka musaafirka ah ildheeradii ildheer ma taqaanaan ildheer ma hay gaaj iyo dhib iyo waxyaabahaasa ku muuqda soo ma waay ma laha walaa yacrifu mana kas mana garanin hu rajulku hu damiirka rajulka l hu rajulkaasi mina xaggayni qof axadun axadun qof garanayna ma jirin waay walaa yacrifu mana garanaynin hu rajulka mina anaga xaggeeni axadun qof qof anaga naga mid a saxaabta me asxaabda meesha joogtay ka mid a oo ninkaan yaqaanay ma jirin waay markii laga soo reebo nebiga waay nebiga ma yaqaana nebiga ma yaqaan wuxuu ku yimaaday calaa suurati rajul waay waa ogyahay nebiga unuma sheegaayo uma sheegaayo ogyahay inuu macalinkiis yahay jibriil u yahay waa yaqaanay nebiga laakin uma sheegaayo lama bari malaaigta e tashakul ilaahay siiye ee qabta tashakul waxaa la yidhaha tashakul tashakul maxaa waay kalar kalar waa iskalaraysaa kalarkaan ayaa isku dhejinay haddana waa iska bedelaysaa kalar kale isku dhejinay waa iska bedelay kalar kale awooddaas allah ayaa siiyey tashakul tashakul laa jinka isagana tashakul leeyahay jinka isagana waa saas tashakul isbedel waa iskalaraya isagana laakiin jinka kalar xun waa isku kalaraya malaaigta laakiin kalar xun iskuma kalarayso iskuma eka waayo sidaasi waayo xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiy nabiga xaggiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama si usoo socday nebiga xaggiisi ilaa ka imaanayay cid garanaysin ma lahay waa laska amsan waa la fiirinaya fa asnada waa tiiriyey rajulkii rukbatayhi labadiisii jilib rukbatayhi waa muhana hi iyo askale labada labada jilbad iyo askale rajulka askale damiirka waxaa loo celinaya rajulka iska ilaah fa asnada huwa rajulkii waa tiiriyey rukbatayhi labadiisii jilib ayaa ilaa rukbatayhi nebiga labadiisii jilib tiiriyey rukbatayhi kuwan dambiya askale damiirka loo celinaya nebiga waayo kuwa horena rajulkii waayo ataxiyaadka koowaad salaada loo fadhiisanayo oo kale nebiga u fadhiyo ama kan labaad loo fadhiisanayo nebiga u fadhiyo ee isagana sidaas oo kale hortiisa soo fadhiistay oo isagana saas usoo fadhiistay jilbihiis ayaa jilbihiisii hee sanka u geliyey san mataqaana san san sanka aa, kan lagu neefsanay soo ma aa, macnaha waa isku dhejiye waa saaray wawadaca jilbihii markii saas laisku sameeyey maxaa soo harehe gacmihii waa kana wawadaca waa dejiyey rajulkii kafayhi labadiisii gacan calaan calo labadiisii gacmood yaa iska leh hidan labada gaf yaa iska leh rajulka waay wawadaca waa dejiyey rajulkii kafayhi labadiisii calaan caladood ayaa calaa fakidayhi nebiga labadiisii boogood korkoodii ku dejiyey fakidayhi xaggee loo celinaa labadan boogood yaa iska leh nebiga waay hidana nebiga waay saan waa fasir laba tafsiira ku jirto se hadda aan marnay waa fasir in fakidayhi loo celiyo nebiga labadiisi oo boodood loo celiyo damirka nebiga loo celiyo boodahan yaa iska leh nebiga gacmihii ninkii jilbihii markii jilbaha afka u saaray ayaa labadiisii gacmood inuu soo qaaday wuxuu ku dejiyey nebiga labadiisii boodood dushoodii dushoodii ba waa damiir kaas ayaa sawaab ah in la yidhaahdo damiirka nebiga loo celiyo oo riwaaya oo saxiixa ah cinda nasaa-i kusoo aroortay tusinayso damiirka naftikiisiba celinayso calaa fakiday nabiyi dhahayso ayaa timaaday marka axaadiid in la isaga laisku fasiraa ka fiican soo ma a fasir koowaad waa kaas fasir labaadaa jira marka la yidhaahdo calaa fakidehi fakiday rajuli waay rajulkii labadiisii boodood ayaa gacmihiisa sag ku dejistay labadiisii gacmood ayaa wuxuu ku dejistay labadiisii boodood kuwiisi wey kuwiisi ayaa ku dejistay kuwii nabiga maaha nebigi maaha kuwiisa ku dejisatay korka saaray haddama sida iska dhigaa nin daalibulcilmi a waa raadinaya mutacalima he ee sheekhi asaga wax u sheegaya in gacmihiisi dusha ka saar maahane e aadaabu alabi aadaabu dalabilcilmi waxaa kamid ah inuu sheekh ixtiraamo oo gacmihiisa asaga dushiisa kuwooda boodihiisa saarta ayaa fiican ay dhaheen culamada qaar meeshaasala mareen saasay u badan yihin culamada qaar laakiin waa laga raajacsan haddii riwaayaba caddahay ku timaaday xadiidka riwaayaadkiisii kamid ah sidaasa sax ah oo loo celiyo fakideehi nebiga kuwiisa wa qaala markaasa wuxuu dhahay yaa muxamedu muxamedo wuu dhahay marka waa u dhawaaqay isagoo hor fadhiyo ee haddana nin meel jedheer joogo oo kale ugu dhawaaqaya su-aasha iyo jawaabka sidii laisku diyaar garoowo ayaa darteed u yeelaya oo qaala wuxuu dhahay yaa muxamed salaan aaway salaan meesha miyaale maba salaamine asalaamu calayka yaa rasuul allahi meesha kuma qorane salaan la-aan la iska fadhiista miya maya riwaayaadka xadiidka ku imaaday qaarkood ayaa tusina inuu salaamay assalaamu calayka yaa rasuul allahi u dhahay waa salaamay culamada qaar waxay leeyihiin maya ma salaamin hee muxuu salaami waayo waayahay waa isqarinaya ayaa ugu dareemin isleeyahay nin jaahil ah reer baadi ah wax weydiinaayo hee si loo maleeyo darteeda salaanti dhan waa ka tagay culamada qaar laakiin riwaayaadka ayaa ku timaaday inuu dhahay yaa rasuul allah assalaamu calayka ya rasuul allah dhahay markaas wuxuu dhaha yaa muxamedu muxamedow ishkaala imaan haddana ishkaalku muxuu yahay nebiga ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray mu'miniinta nebigi markii u yeerayaan in magaciisii aan ku yeerinba aan ugu yeerin soo ma ilah wuxuu leey laa tajcaluu ducaaءa rasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda laa tajcaluu ducaaءa rasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum ha yeelin nebiga yeeritaankiis markii aa u yeelaysaan u yeeraysaan ha ka yeelin sida qaarkiini qaarka kale ugu yeeraya oo kale maxamed daawud xuseen waxaasaa dhihin idinka saasaad dhehaysaan soo maa saasaa dhihin maxaa lahaa yaa rasuul allah yaa nabiy allah saas dhaha laha wadaadkan waa ka tagay maxaase ugu tagay laba jawaabood oo laga jawaabo ko horta malaa'igta waa laga soo reeba dadkaasi dadka saas la dhahay aayaddaasi lagula hadlayo kuma jirto malaa'igta idina mar isagana muxuu yahay ninkan mala waybe khitaabkaasi mama soo galaaye waa la dhahay mararka qaarna maya saas maahane hee in khitaabkaas ma soo galaayo in la dhaho ma ahan hee isqariin isaga isqarinaayo ayaa ula jeeday ninka isqarinay yaa lagu dareema isleeyahay isqarinaayo sidaas waa la sheegay labada ayib yaa muxamedu waqaala wuxuu dhahay yaa muxamedu muxamedow akbirnii i- iga waran waay can ilislaami islaamnimo xaggeedi xaggiisi islaamka xaggiisi iga waran maxaa waa islaam ii fasir maxaa waaye arkaantiisii ka waran iga waran islaamka xaggiisi wax iiga sheeg faqaala rasuululahi wuxuu dhahay sala allahu alayh wali wasalama adig yaa tahay ma laha mokana ma og tahay yaa tahay horta adig wax la iweydiinaysa xagee ka timaaday maxay taha maxaa tahay ma dhahay waa yaqaana in la kala faaidaysta war waa dadkaanin meeshaani ka faa'idaystaan muslimiinta kale faqaala rasuululahi wuxuu dhahay nabigu sal allahu alayh wala ali wasalama alislaamu islaamka an tashhada waa inaad dirtid an laa ilaaha ilaaha xag lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah mooyaane wa anna muxammadan nebi moxamedna rasuulullaahi uu yahay aada qirtid waay horta labaday shahaadateen oo fiironin waa xidin kusoo marnay wa o wa tuqiima waad nasbinaysa iska ilaaliya an tashhada tashhada lagu adifaya lagu adafaya an xarfu nasbin soo ma wayba nasbinaysaa tashhada ficilkii mudaaric waa nasbisay tashhadadaasi oo mansuub ah ayaa lagu cadafayaa ayadana walmaduuf ala mansuubi mansuuban waa taqaanana malina waa la nasbinaya isagana wa tuqiima dheh an tashhada ma dhahday tuqiima dheh haddana shahaadatu markaad dhahdo tuqiimu dhihi lahayd soo maa wa tuqiima waa inaad ogtid asalaata salaadii shuruudeedii arkaanteedii waajibaadkeedii waqtigeedii watu'tiya ayadan waa nasbinaysaa iska ilaali watu'tiha in watu'tiya waa waa dhiibaysaa waa inaad dhiibtid way watu'tiya wa an tu'tiya waay watu'tiya waa inaad dhiibtid azakaata zakada aada dhiibtid waaye dadkii mutaystay aada siisid xilligeeda aada dhiibtid watasuma waa inaad soontid ramadaana bisha ramadaanka wataxuja waa inaad u qasatid oo xajiisid albeyta beytkii alleh in istadacta haddii aada awoodo ilayhi ila albeyti beytka xaggiisii sabiilan wada ahaan sidaada noo soo mara intan maxaad maxaa muxuu lagu sheegaya marka arkaanul islaam daliilkeeda soo maa haye martabadii koowaad waay waay qaala wuxuu dhahay rajulkii sadaqta runa sheegtay waa runtaa runtaa waay waa sax qaala wuxuu dhahay cumar waay marka qaala maxaa iska leh cumar ibn khataab qaala cumar wuxuu dhahay facajibnaa waan la yaabnay buu dhahay lahu yaa loo celinaya rajulkii waay lahu lirajuli rajulkii aan la yaabnay oo maxaa ula yaabteen yas'alu wuxuu weydiinayaa hu nebiga wayasadiqu waa u rumaynayaa hu nebiga waa wax lala yaabo waay nin wax aan aqoonin oo jaahil ah oo kale su-aalaa wax weydiinaya markii hore markii loo sheegana nin wax yaqaano hee wax loo sheegay iska dhigaya haddana runtaa buu leeyahay markii hore qof wax aan garanayna weydiinaya haddii loo sheegana waa sahu ku leeyahay waxa la leeyaha waay waamaha weydiinaya ahe wax la yaab ma tahay ha wax la yaabnay bur ninka marka yas'alu faacilkeeda rajulku waay hu nebigu waay yusadiqu faacilkeeda rajulka hu nebiga waa iska ilaali qaala wuxuu dhahay nebiga marka maya rajulkii le baad qaala rajulki wuxuu dhahay faakbirnii ii sheeg ii qabar iga iga waran way can iliimaani iimaanka haggiisina wuxuu rabaa marka martabadii labaad way in u dhadhaco akbirnii faakbirnii ii sheeg iga waran can iliimaani iimaankii xaggiisi oo maxaa waay iimaan qaala wuxuu dhahay nebiga an tu'mina waa inaad rumaysid inaad rumaysid waay billaahi allah aada rumaysid maxaa soo gala imisa soo galaysa wa malaaikati malaaigta allana inaad rumaysid waay maxaa soo gala wa kutubihi kutubtiisa inaad rumaysid waay maxaa soo gala wa rusulihi rusushiisina inaad rumaysid waay maxaa soo gala walyawmi yoonkiina inaad rumaysid waay yoonkii alaakhiri dambe maxaa soo gala watumina waad inaad rumaysid bilqadari qadarki khayrihi khayrkiisi iyo wa shari sharkiisi maxaa soo gala qaala wuxuu dhahay ninkii haddana haddii jawaabtii la siiyeyba sadaqta runa sheegtay waa sax intaas wey muntadii labaada u jawaabay muntadii labaad daliilkeedii wey qaala haddana rajulkii wuxuu dhahay fa akbirnii iga waran can ilixsaani way ixsaankaagiisa iga waran ixsaan muxuu yahay iga waranba ixsaan qaala nabigu wuxuu dhahay an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid waaye kaannaka taraahu adigoo arkaayo oo kale fain lam takun taraahu haddii adiga aan ahayn mid arkaayo allah fainahu alla yaraaka asaga ku arkaayo saasaa in lagu caabuday allah labadii maqaam waa qaala wuxuu dhahay rajulkii faakbirnii iga waran haddana can isaacati saacadda qiyaamo xaggeeda iga waran oo qiyaamo goormay dhacaysaa waay can isaaca maxaa laga wadaa can yawmi alqiyaamati waay maanta qiyaamo xaggeeda iga waran waay faakbirnii iga waran can isaacati saacadda qiyaamo xaggeeda iga waran oo goormay dhacaysaa waay saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa iga waran waay ayib goorma dhacaysuu dhahay qaala wuxuu dhahay nebigi malmas-uulu midka la weydiinaayo maa waa diidmo waay waa la anfinaya laakiin macnaha meesha kaga qabanayso laga qabanayo fiir malmas-uulu midka la weydiinaayo la su-aalayo canhaa can isaacati saacadda xaggeeda ma aha biaclama waay mid ka aqoon badan biaclama mid ka ka yaqaano ma aha waay min asaa'ili ki kan wax weydiinaayo waay la su-aalaha yaa waay nebiga waay wax su-aalahana marka kii la su-aalaaya oo aniga ah iyo kii wax su-aalaaya oo adiga ah niyahow waa noo siman tahay saacadda qiyaamo cilmigeeda adigana ma taqaanid anigana ma aqaano waay cilmigeeda iyo goortii dhacayso ma naqaano waa saas makhluuqba lama ogeysin taas ilaahay wuxuu leeyahay hee qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujalliihaa ilaa huu saas dhehal dhahay qul inamaa cilmuhaa saacadda qiyaama cilmigeeda he cinda allah qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi rabbigayga agtiisa ayay kusugan tahay kusugan yahay ay cilmigeeda laa yajaliihaa ilaahay uma muujinayo saacadda qiyaama waqtigeeda ilaa huwa asaga mooyaan qof kale u muujinaya malaa ugaadna liwaqtihaa ilaa huwa sa liwaqtihaa waqtigeeda ilaa huwa isaga mooyaane qof kale ogaanaya maaha ma jirto waayahay ina allaha cindahu cilmu saaca ayadii kalam ina allaha cindahu laa cinda gayrihi wa cilmu saaca saacadda qiyaam cilmigeeda ilahay agtiisa mooyaane qof kale ma yaqaano furayaasha shanta ah mid ka mid ah saacadda qiyaamo furaheedii waaya alla mooyaane cid kale og ma jirto yaa isweydiiyey meeshaan afdalu lmalaa'ika wa afdalu lbashar yaa isweydiiyey soo maa afdal lmalaa'ika oo ah jibriil afdal lbashar oo ah nebiga ayaa isweydiiyeen labadana hee cilmigeeda waxay u bandhigeen allah jibriil waa qiray alantii ma diidin ma taqaanid miya inuu dhahay war maxaa kugu dhacay seetahay see wax ka noqday ma dhihin adigana ma taqaanid aa lagu leeyahay adiga naftirkaada adiga keligii ma adiga naftirkaada ma taqaanid waayahay meesha noo hataaletan maxaan u garanaa meesha noo gudbiy buu dhahay idan qof ogaan karo ma jirto soo maaha saacadda qiyaamaheed xilligii dhacaysa alla mooyaane cid kale ma og maba dhacayso ee waqtigii dhacayso ilaahay mooyaane qof kale ogaan kara ma jirto qole ay isku dayeen inay ogaadaan xilli ay leedahay waxayba dhaheen xilligii looga talagalay adduunku ku ekaa waaba la dhaafay waxaa lagu jiraa waa shay wa shay waa la adduunka ma ahaba waa wax wa shay la yihahdaa meeshii looga talagalay adduunkan ku ekeyday saacadda qiyaama ku dhici lahayd waa lasoo dhaafay mar hore he hadda laakin wax kala lagu jiraa waxa adduunya aan ahayn laakin wa shay la dhahay wa shay baatil waay wax wax jiri maaha ah sah maaha malmas-uulu midki la weydiinaayo canhaa saacadda xaggeeda la weydiinaayo hee biclama ma aha mid ka yaqaano min asaa'ili kii su-aalaayay mid ka yaqaano ma aha qaala wuxuu dhahay rajulkii fa ahbirnii waayahay ii khabara ii sheeg iga waran can amaaraatiha calaamooyinkeeda xaggeeda camaaraat waa jamcu amaara wa amaara alcalaama amaaraat waa jamcu amaaratin waayo amaara maxaa laga wadaa amaaradana calaamo waayo amaara iyo imaara ayaa jirta ayaa jirta amaara waa calaamo imaara waa wilaayo wilaayad way taas imaarada mas-uuliyad waa amaara waa marka calaamo waay amaaratina la jamciye cala amaaraada lagu jamciye marka maha waay calaama calaamaad waay calaamaad lagu garanaya isim markii naxawli joogo muxuu leeyahay calaamo soo mara ficilna calaamuu leeyahay xarafna calaamuu leeyahay xaraf calaamuu leeyahay calaamaha miya calaamuu leeyahay wa calaamatuhu cadamiyatun calaamo la-aan calaamu ah idan hee calaamad lagu garanaya ii sheeg way marka haye waata calaamadii marka wuxuu dhahay qaalana wuxuu dhahay marka an talid alamatu rabbataha calaamooyinkii laba ka mid ah lagu garanaya meeshan ku sheegaya laba calaamooyinka saacadda ka mid ah saacadda qiyaama dhicitaankeeda inay dhacayso oo soo dhowdahay calaamaad lagu garanayaa jirta saddex qiibooda u kala baxan calaamaatun suqraa wa calaamaatun mutawasita wacalaamaatun kubraa saddexdaas qiibood way saacadda qiyaamo dhicitaankeeda inuu soo dhow yahay oo dhici doonto calaamo la-aan ma dhicayso horta iyada si usoo socoto maanta waa dhacday ma jirto laakiin e calaamaad in la arko waayo war bahashi marka waa soo dhowdahay war waa isku yimaaday wax la dhahayo in la helo waayo kow calaamaatun suqraa la yihahda calaamaad yaryar calaamaad yaryar kuwaas waa dhaceen qaarkood qaarna haddii kadib waa dhici doonaa iyo wa calaamaatun mutawasita calaamaad dhexdhexaad ah ayadana e waa dhaceen qaarkood ama waa dhiman yihiin iyo calaamaad oo kubraa waaweyn kuwaas weli wax dhacay maaha waana toban way hadda tiradooda la rabnaa bes mar kale insha allahu ma imaan doonaa calaamaad kubraa calaamaad waaweyn waaye oo markii ayada gaar ahaan ayaga la arko waa la isku imaadaya waana toban way toban waa cashara toban tobankii weli ma dhicin hal haba kama dhicin kuwii yaryaraa hee laba ka mid ah ayaa meeshaan ku sheegay nabiga alayh salatu salaam waa dhaceen de waa la joogaa kuwaas hadda waa la joogaa hadda hadda haaladan waa joognaa kuwan markii aan sheegno qof kasta waa dareemi karaa markii in la joogo intaan hadda meesha joogtoba waa ka mid yihiin calaamaadkooda ka mid ah waa laga helaa qof calaamaadkaas leh waa laga helaya maxay yihiin marka waa kana fiiri qaala wuxuu dhahay faakbirnii ii sheeg iga waran can amaaraatiha calaamooyinkeed xaggeeda wa qaala wuxuu dhahay nebigu an talida inay dhasho way horta alamatu addoomay rabbatahaa sayidadeeda rabbatahaa sayidadeedii waay riwaayo kale waxaa ku timaaday rabbahaa sayidkeed rabbahaa sayidkeeda ama rabbatahaa sayidadeeda addoomay inay dhasho sayidideeda haddii addoomay sayidideeda dhasho aada aragto hee saada qiyaamo calaamaadkeeda haddab waa haysa qaar ka mida laakiin kuwe kuwii yaryaraa maxaa laga wada marka addoomay inay sayidideeda dhasho fasirkeed waa lasu khilaafay toddoba qolaa ku jirta xaafid ibnu xajar waa soo khulaasayay afara ka dhigay afartaasina hal ka mid a raajaxay tirada la rabna hadda mama qorayno waxno kale xaafid muxuu waxaa imise qol ku jirto fasalkeed waxay laga wado rabataha toddoba qol xaafid ibnu xajar waa soo khulaasay imise ka dhigay afar afartii muxuu ka raajahay hal halkii ka raajahay qaadanayna ama halka raajahay mid usoo dhowna he waan sheegayna bs ti asaga raajahay iyo mid ayada kusoo dhow oo culimada u badan yihiin inay ku fasiraan maxaan ka sheegaynaa laba soo ma ko midda koowaad waxaa dhacayso fi aakhiri zamaan muslimiinta he ayaa waxay qabsanayaan oo furanayaan wadamada gaalada ayay qabsanayaan duulaana lagu qaadaya gaaladan hadda maanta saan noo dhibayso oo waxaa iska dhigaysa khatar khatar mana khataradan ana insha allah haye waa qabsanayaan muslimiinta markii la qabsado duula lagu duulaan lagu qaado holahoodi waa lasoo hanimaysanaa raggoodii wixii la dagaal la dagaalamayo waa la laynaa wixii kalena waa lasoo qafaalina waa lasoo qabsanaa dumarkooda ilmahoodana waa lasoo qafaalina waa lasoo qabsanaa iyadana wixii rag ahaa in la laayo iyo in lagu shaqaysto la dhiibtamo waa la samaynaa wixii hoola ahaana waa la qaybsanayaa wixii dumar ahaa hee ayana waa la qaybsanayaa qof kasta wixii nasiibkiisii ku helo labo saddex afar shan tabartiis le wa guur looma celinayo guur he nikaax i loo looma raadinayo maxaa dhahay adaa iskale waxaa ka xoog badan nikaaxa lahaanshaha milkiga la yihahdaa almilku aqwa min annikaax la yihahdaa waa ka xoog badan yahay tii rabta lay soo qabsanaysaa guriga la galaysa adi fasalku joojiyay maha adaa iskale shanna meesha joog afaraa joog lixyaa joog dumaday kasoo baxsanaysa xilligii dan kusoo gasho ma fahamti si u isticmaalaysa marka maxaa laga yaaba he inay colo uur yeelato soo maa maxay dhalaysaa cunug cunugaas muxuu noqon karaa wiil ama gabar way haddii gabar dhasho marka gabadhii maxay noqonaysaa xor hooyadeedana addoon booskii ninkii ayada lahaa isticmaalaya u joogay ayaa gabadhana u joogta gabadhii xor waay ninkii xor waay ayadana addoon waay sayidideedii ma aha marka a sayid haddii nin dhashana wiil dhashana booskii ninkeedii u joogaa wiilkii aabihiis isku darajo waay ayada laakin addoon waay rabbahaa sayidkeedina markaas sabatahaana sayidideedi haddii wiil dhasho rabbahaa haddii gabadh dhashana rabbatahaa mana fahmi saasaa ku imaanaysa waa fasal labo fasalki labaad waa xaafid ibn xajar xaafid muxuu ku leeyahay kan naftirkiisii waa raaja waa waa waa laga ra waa waxyaabaa laga raajaxsan yahay ka dhigay kan fasalkiisi naftiis maxaa dhahay he tan markii hore waa dhacday xilligii nebiga xadiidkan sheegayayba tan way taallay buu leeyahay xaafid tan labaad marka maxaa waay oo xaafid rajaxay aakhir zamaanka markii la gaaro hee ilmaha ayaa waalidiintoodii ku caasinayaan caasi waalidiina badanaan ah ilmaha aabbiyaashooda hooyooyinkooda waalidiintooda ayay waxay ku noqonayaan caasi waalidiin waay waa ku caasiyoobayaan heer waalidkiiba cabsanaayo cunugiiba laga cabsado uu caayo uu garaaco oo asaga loo shaqaynayo loo khaadimaayo meeshuu fadhiyo hooyadii waxaas u keen unugeey waxaas u keen ayada rafaadays waa u khaadimaysa booskii asaga inuu khaadimna rabayba ayadaaba khaadimaysaba xilligaas markii la gaaro hee may kamid tahay malamaanta waa la jooga hadda ma la joogo ustaad ma la joogo shek guuleed in badan way joogaan saas waalidka gacanta ee ku gabanaayaba hal mar likan ilaahay guriga kaga sakaagaas mar yaa meel iga geyna ma jirtaa hal mar la yaa meel igu haray kan nafta i keenay ayb midaas waa taas marka mid labaad mid taas waa calaamadii koowaad mid labaad waa tana wa an taraa inaad aragtid waaye alxufaata kuwii kaba la-aanta ahaa maxay kaba la-aan u yihiin baadiyay soo joogi jireen kabaha hadda iskuma laraynin iskuma iskuma dhibaynin waa iska soconayaan kaba hadda uma baahna dorkaas iska marmarayaan baadiyo reer baadiyo ahaayeen alcuraata oo dhar la-aan ahaayeen dharkii hadda carab ay qabeen oo laba dhar iska badaaya hal hadda inay helaan celina ku ahayday alcalata fuqarada ahaayeen danyar ahaayeen iyo danyar isaga ahaan jireen ricaa ashaai ari raaci jireen waay ashaai waa jamcu shaatin waay ashaa waa jamca waay jamcu shaatin ashaa waay ricaa ashaai ari raaci jireen waay baadiya ari ku raaci jireen haye yatadaawaluuna kuwaan ayagoo ku tartamayaan fi lbunyaani dhista dhexdeeda waay anaa kaa dhis dheer gurigeyga kaa dhis dhis kaa dheer tahay midaa dhista guri mid kalena waa ka dheeraynaya kii kale haddana waa jibinaya waa kasii dheeraynaya mid kale dhista waa ka wixii baadi joogi jireen intay magaalada ay soo galaan oo lacagaystaan ayaa dadkii waagii hore magaalada joogi jiray lacagta loo yaqaanay ayaga ka badinayaanba a kuwii waagii hore baadiyada joogi jiray beled intii ay soo galaana mas-uul noqonayaanba asigaaba madaxweyne ah kii kale markii hore reer magaal ahaa hoosta ku nool yahay dhib hoos ah had ma jirta ma jirta sheeka kuma jirta way jirtaa magaalooyinka inta soo galeen dhowr guri magaalo kasta guri ku leeyahay xagee kusoo dhashay meel baadiye ah laba maalmood biyo laga raasinayo loo ororaayo haddana wuxuu joogaa diyaarad mooyaane wax kale kuma duulo a ma tahay smaa waxaas haday la nabigna waa tilmaamay nina weydiin saacadda qiyaama goorma dhacaysa dhahay markaasna wuxuu dhahay idaa wusida almru ilaa gayri ahlihi fantadiri saawa idaa wusida bisin idaa wusida almru amarka haddii loo dhiibo ilaa gayri ahlihi dad ahl aan u ahayn he fantadiri saawa saacadda qiyaamaba la joogaa bal maxaa kau dhiman calaamaadkeeda lahay bal asiga soo saaridiis nabiga maxay ka mid tahay min calaamaati saaca soo ma idan waqti saas ma jiraa waayahay yatadaawaluuna fi lbunyaan saas oo qaala wuxuu dhahay rajulkii maya cumar bay kan qaala cumar wuxuu dhahay dama kadib indalaqa ninkii waa baxay rajulkii arrimahan markii su-aalahan oo soo jeediyey loogu jawaabay waa iska baxay falabistu anigana waa nagaaday buu leeyay cumar maliyan zaman zamana nagaaday maliyan zaman zamankan hadda meeshani ma ma xadidna laakiin riwaayo oo cinda abi daawud watirmidi axmed ku sugan ayaa waxay dhahaysaa halaaata ayaamin saddex maalmood aan joogay kadib baa nabiga e warkan ii weydiiyey waxaa laga yaabaa cumar markii howshaasii socotay rajulkii markii uu bahay inuu isagana dantiis gaar u aaday kadib maalmo kadib inuu nabiga alayhi salatu slam iyo isagaas arkeen oo marka weydiiyey waa dhici karta waay falabitu waa nigaaday maryan saman uma kadibna qaala wuxuu dhahay nebiga li ani wuxuu ugu dhahay yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysaa man isaa'ilu kii wax su-aalayay qofkii ahaa man yuu ahaa assaa'ilu saa'ilkii u ahaa ma garanaysaa mani saa'il saa'ilka qofkii ahaa ma taqaanaa kii maanta dhan ama ayaamihii soo dhaafaynay meeshaasaan joognay waxaan weydiinayay ma taqaanaabo qultu ani waxaan dhahay u leeyahay cumar allahu alle iyo rasuul rasuulkiisa ayaa aclamu ogaal badan min gayrihima keyrkood ayaa ka ogaal badan waay allahu warasuulu aclam allahu rasuuluhu aclam culimadu waxay ka hadlaan allahu warasuuluhu aclam bacda mowti nabiyi ma la dhihi karaa ama noloshiisa khaas ku ahay waa laisku khilaafsan yahay waa laisku khilaafsan yahay culamada qaar waxay leeyihiin nebigii intii noolaa ayaa la banaan tahay in la dhaho allahu warasuulu aclam bis qol culamada qaar waxay leeyihiin hee tafsiila la gelina maxaa way tafsiilka wixii diin ah nebiga intii noolaa iyo markii dhintay dhammaan waa la dhihi karaa allah warasuulu aclam maxaa yeelay wax diin ah oo nebigi aan aqoonin ma jiraan maya idan qabla mowtihi wa bacda mowtihi allahu warasuulu aclam waa la dhihi karaa haddii ay yihiin wax la weydiininkan diin waay ama haddii adduunyo ay tahay maya nebiga geridiisa kadib lama dhihi karo allahu warasuulu aclam tasirkaasaana fiican qaala wuxuu dhahay nebigi asigoo cumar u jawaabayo fainahu ninkii jibriilu ayuu ahaa ataakum waa idin yimaaday yucallimukum hal idin baraayo diinakum diinkiini saddexda la soo sheegay maraatibti maxay ahay marka mid kasta arkaantiis daliil waa u sheegay saddexda inay diin yihiin haddii kan ku tusina haggee ka tusina yucallimukum diinakum wax isbaray afartii saddexdii diin waay markii maraatib diin way tahay marka sooma waan ku caddahay dali waa u yahay idan asalkii labaan inta noogu dhamaaday